Bulshada deegaanka Dacawaale ee gobolka Mudug ayaa codsaday in laga qayb qaato dhismaha masaajidka Al-Hidaaya. Dhismaha masaajidka ayaa waxaa si isku tashi bulsho ah u bilaabay dadka deegaanka Dacawaale. Qaar ka mid culummada iyo bulshada deegaanka ayaa dadka Soomaaliyeed ee khayrka jecel ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka Al-Hidaaya.
aasaaskii joogta jooga waxaan rabnaa dadka muslimiintaha meel kasta oo ay joogaan in masaajidka laga qayb qaata dhismihiisa kulligeen waxaan ognahay fadliga uu leeyahay bayd ilaahay oo la dhiso ilaaheen subxaana wa tacaala innamaa yacmuru masaajid allaahi man aamana billaahi walyowmi alaakhir wa aqaama asalaa wa aata zakaat walam yakhsha ila allah facasaa ulaa'ika an yakuunuu min almuflixiin buu kitaabkiisa ku yidhi subxaana wa tacaala sidoo la sheegay ilaahay ummaddii waa bediyey masaajidka kale ayaa dadka ku fillaan waayey waxaa la tashaday oo la go'aansaday in la dhiso masaajid kale oo ummaddu ku tukato oo ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaado masaajidkii wuxuu marayaa seeskii hoose ayaa dhisan waxaa u dhiman dhismihii kaleetee faraha badnaa waxaa u dhiman wax fara badan insha allahu sawiradanna waa ka arki doontaan masaajidkaasi wuxuu rabaa ka qayb qaadasho wuxuu rabaa dhisme wuxuu rabaa taageero qof walba waxaad haysato ilaahay ugu dhowow yaraan male maal kamboyntuwan haysto ku darso kii ka badan heli karayou ku darso ilaahay dartiis oo aannu rabno masaajidkaas inaannu yaboohinno oo u qaaraanno ummadda u bandhigno islaamka ah sadaqatu jaariya weeladu saalix yadcuu rabbu iyo cilmu mutafac saddexdaasaa maganaysaa u hara inta kale camalkiis waa go'aya marka sadaqatu jaariyuu ka mid yahay sadaqadda soconaysa oo aan dhammaanayn qof walba ka dambaynaysa sida culammadu ii sheegtay marka waxaan leenahay ha laga qayb qaato maanta wuxuu taagan yahay asaaskii ciiddii baan dul saarannahay waxyaalihii badnaa oo masaajidka oo dhan waa ka dhiman yahay amiirkayna ka mid tahay islaamow meelaad joogtaanba ha yaraato ha badnaato ilaahay dartiis ilaahay dartiis iyo khayraadkiisa ugu dhowaada ka soo qayb gala caley masaajidkii labaad oo asaasah kan hore dadkii wuu ka yaraaday waxaa laysku afkartay in masaajid labaad la dhiso waa la asaasay asaaskiibuu hadda taagan yahay maanta waxaa loo taagan yahay dhismihiisii muslimiinta meel kastay joogto dal iyo dibad dadka ku nool deegaanka dacawaale ee gobolka mudug ayaana horey u haysan masjid ay ku cibaadaystaan balse hadda bilaabay dhismaha masjidka al-hidaaya